kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaa laga yaabaa khatar inay kasoo wajahdo baabuurta meesha ay banaanka marayso oo kale in cunugii markaas uu meesha shul ku galo ama si uun yacnii wax ugu dhacaan maxay tahay dhibaatada ay kala kulmi karaan dhallaanka ku ciyaara afaafka hore ee aqaladooda iyo sooyaalkeedii nololeed maama khadiija ciyo dharaar balwo oo ka mid ah fanaaniinteenna soomaaliyeed anigoo hanaa maxamed maxamuuda ayaa idiin tabin doona farsamada waa yaasir yunis moose soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xidhiirta maxay tahay dhibaatada ay kala kulmi karaan dhallaanka ku ciyaara afaafka hore ee aqaladooda balse markan sooyaalka maamaqdiija ciyo dharaar balwo oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed taariikhdan waxaa aad keeli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray weliya qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa khadiija balow waxa ay sannadii kun sagaal boqol iyo labaatankii ku dhalatay dilla ee magaalada boorame waa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed oo haysta waxa ayna hormuud u noqotay gabdho badan oo fanka soo galay iyada oo muujisay kartidii haweenka lagu yiqiinay khadiijo waxa ay ka mid ahayd kooxdii ugu horreysay ee fanka ah lagana aasaasay boorama xubin firfircoon oo ka dhex muuqata kooxda balwo ayayna ahayd aasaaska kooxda balwo cabdi deeqsi warfaasinimo waxa uu ahaa darawalka iyo mulkiilaha gaari xamuul ah oo dadka u kala qaadi jiray boorama iyo jabuuti qiyaastii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ayaa sinimo baabuurkiisii ku jabay meel u dhow banka giriyaad wakhtigaa ayuu sameeyey ereyada heestii koowaad ee uu ku luuqeeyey isaga oo ka shaqaynaya baabuurka ka xumaaday heestaasi waxaa la yidhaahdaa balwo waxayna noqotay magaca iyo bilowgii suugaanta cusub ee soomaalida iyo kooxdii ugu horreysay oo fanaaniin leh balwo waa nuuc ka mid ah heesaha soomaalida waana heesihii ugu horreeyey oo jaceyl ku salaysan muusiga loo garaaco heesahan waxaa sameeyey aabbaha fanka soomaaliyeed cabdi deeqsi warfaa heesaha balwo waxa ay ka bilaabmeen magaalada boorama waqti lagu qiyaaso sannadihii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ilaa kun sagaal boqol shan iyo afartankii kooxda balwo waxaa xubin ka ahaa laguna aasaasay cabdi deeqsi warfaasinimo khadiiji ciyo dharaar balwo kobaali ashad xuseen aare miicaad xaashi warsame iyo nuuriye atiq ereyada heesta balwo waxaa igu maqaal ah in cabdi sinimo uu jeceyl u qaaday gabadh reer seelac ahayd oo la ohan jiray indhocad waxa ayna ereyadii ugu horreysay ka soo burqadeen mar wiilal ay isxigeen u hanjabeen isaga oo yidhi balwoy hoy balwoy waxaa ibeleeyey mooyaane balwoy hoy balwoy waxaa ibeleeyey mooyaane balwoy hoy balwoy waxaa ibeleeyey baabuure ereyadii kuwan ku xigay isaga oo boorama jooga ayuu tiriyey waxaana ku kaliftay inantii uu jeclaa oo inta hadiyad u dirtay jeceylkoodiina wuxuu la damacay weydiisay waxaanu yidhi iyada oo uurka hooyadeed ku jirtaan indhacadku ayaan soleeyiriyey balwoy hooy balwoy waxaa ibeleeyey mooyaane haddana iyadoo eegaysaa indhacad arki maysid la yiriyey balwoy hooy balwoy waxaa ibeleeyey mooyaane anoo dharacad sooma dhuuman karee dhurwaayo ma soo hagoogtaayey heesaha balwada ah ee jaceylka ka hadlaya kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah haddii quruxdaada layga qarsho khadiijo balwoy qacbaan odhan balwadu markii dambe waxay u gudubtay bariga sida hargeysa iyo burco waxa ayna ku bilowdeen raggii balwada bilaabay iyaga oo sheegaya in lala bartay iyo iyaga oo muujinaya in ay ahaayeen dadkii iska lahaa erayadooduna waxa ay u dhignaayeen sida tan balwadii baxsatoy bariga qabatee bigfor ma ku baadi doonaa waxaa ka mid ahaa raggii balwadda soo shaac saaray niman ingiriiska u shaqayn jiray oo wakhtigaas dadka ugu ilbaxsanaa raggaas oo xarago daraaddeed lagu bixiyey kaba cad waayo macwiis cad shaarac cad kaba cad oo la odhan jiray haasaa hasar oo ay habluhu toli jireen ayay xihan jireen waxaana ka mid ahaa muuga liibaan muuga badan cumar maxamed xirsi mursheeg nuur muuse wacays maxamed rashaad sanyare cali guhaad yuusuf qadban iyo askar cali waxaa ugu horeeyey raggan maxamed rashaad iyo muugabadan xilligoodana waxa uu ku beegnaa kun sagaal boqol iyo afartankii waxaa kale oo ay kor u qaaday nimankii militariga ingiriiska ahaa ee la ohan jiray dhiidhaa
mudan multifactory company mudan waa muhiim imidaan marna laga maarmin mujtamaceennow murtideenna maqloo maantaba u muraada idinkaa ka maqsuudi doonee mudan maraykanka jeexda waa mid la maadiyo mujtamacu wada marxabeeyeena shaambooyin macquul iyo saabuunad marna aan laga maarmin mudan baa muqdisho noogu farsameedoo dibad naga maarmiday minan iyo xafiis mugweyn agabkan marna nadaafadooda looga maarmin oo bilicdooda muujiya mudan baa ku maamuusaysee murtideenna maqloo mar uun soo milicsada idinkaa mahdin doonee miskiin iyo maalqabeenba mudan way midaysoo macaash maaha muraadkeedii murtideenna maqla oo maantaba macaamiil u noqda mudan multifactory waa kambani soo saara agabyada lagu nadiifiyo guryaha dharka iyo jirka waa shirkadii ugu horreysay ee dalka gudihiisa ku farsamaysa iyadoo adeegsanaysa howlwadeenna haween ah oo loo tababaray howshaasi waxyaabahay shirkadu soo saarto waxaa ka mid ah mudan hayr shambo oo timaha loogu talagalay mudan multibarbus liquid soap oo ah saabuun dareeto siyaabo kala duwan loo isticmaalo mudan disinfectant oo u gaara fayodhowrka islamarkaana ah jeermisdile loogu talagalay guryaha iyo xafiisyada mudan bilij oo caddaysa dhalaalisana dharka iyo handi sanitizer oo ah jeermisdile caabuqyada la dagaalama shirkada mudan waxay ku taalaa degmada wadajir gaar ahaan wadada aada deegaanka jaziira wixii faahfaahinaa ka wac lixdan iyo laba labaatan iyo sideed sagaal sagaal eber lix hal sideed labaatan iyo laba labaatan iyo shan soddon iyo shan ama eber lix hal labo soddon iyo afar toban iyo saddex labaatan iyo shan hagaag markaan aanu imaano falanqaynteenna dhallaanka oo ah dhaayaha reer weliba oo ah hadiyadu eebbe ina siiya ayaa inagu ah xanaanayntooda waajib ina saaran oo ay tahay inaan u gadannaa sida ugu habboon ee uu sabigaasi ugu soo barbaari lahaa tarbiya wanaagsan marka ay timaado in carruurta ay u baahdaan ciyaar ayaa inooga baahan u helidda ah goob ku habboon oo badqab ah dalalka horumaray ama dadka dabaqadaha sare ah waxa ay yihiin kuwa u diyaariya dhallaanka goob u diyaarsan in ay ku ciyaaraan carruurta balse marka aynu ka hadlayno dalkeenna waxa aan nahay badi kuwo aan u gaaryeeli karin goobo ay dhallaanku inoogu mashquulaan taas beddelkeedse waxa aan dhallaanka uga dhignaa afaafka hore ee aqallada in aan u dirno si ay hooyooyinka uga mashquulaan inta ay shaqooyinka haystaan taas oo aanay ku baraarugsanayn dhibaatada inooga iman karta khataraha yaalla waddooyinka qaar ee horumara guryaha waana xaalad u baahan in aan ku baraarugnaa si ubadkeenna ay inoogu badqabaan toddobaadkan ayaan barnaamijka haweenkeenna ku eegaynaa mawduucan waxaa inoogu marti ah ustaad maariya cabdalla waxaana ugu horrayn hordhignay weydiinta ah mas-uuliyad intee dhan ayaa saaran hooyada kawarqabka dhallaankeeda ku dheela bannaanada sidaa wad ognahay hooyada mas-uuliyad ay waxay ka saaran tahay caruurteeda haddii ay ahaan lahayd inay barbaariso haddii ay ahaan lahayd in ay ka warqabto inta mas-uuliyad ayaa ka saaran marka ilmaha bannaanka ay aadaan oo guriga banaankiisa la geeyo ay u baxaan hooyadiina ay ku jirto gudaha guriga waxaan dhihi karnaa waxay noqonaysaa in ay mas-uuliyadii ka saarneyd ay ka gaabisay waxaa la rabaa maadaama ilmihii banaanka ay aadeen mas-uuliyadda marka hore saarneyd mid ka weyn in ay isdareensiiso inay saaran tahay aa la rabaa maxaa yeele markuu ilmihii guriga joogaan si fudud ayay ku arki kartaa hooyada waxa ay sameynayaan iyo xaaladda markaas ay ku sugan yihiin laakiin ilmihii markay banaanka guriga ay aadaan hooyada si fudud yacni kuma kontarooli karto caruurteeda waxyaabahi ay sameynayaan iyo xaaladda markaas ay ku jiraan marka taas ayaa waxay keenaysaa mas-uuliyadda saarneed in ay sii laba jibaaranto oo lagarab laga rabo markaas hooyada in ay mas-uuliyaddii hore mid ka weyn ay isa sii saarto maxaa yeele ilmaha markay banaanka aadaan waxay la kulmi karaan khataro badan nooc ay rabta ahaata khatartaas cunugii ama ilmihii oo khatar ku jira waxaa laga yaabaa hooyada inay guudaha isaga jirto ama qolkeeda isaga istareexayso isaga nasanayso ama howlihii guriga isaga mashquulsan taha laga yaabaa marka taas ayaa keenaysa mar walba mas-uuliyadda in laba jibaar ay noqoto hooyadana mar walba waxaa laga rabaa marka ilmaheeda banaanka u direyso in ay kasoo fiiriso banaanka meel ma tahay oo munaasib ku ah ilmihii ay ku ciyaari karaan ay ku nasan karaan ma tahay meel wado oo baabuur ay marayaan miyaa yacni meel jawigeeda ee munaasib ku ah in ilmihii banaanka ay aadi karaan ma tahay inay fiirisaa la rabaa intaysan banaanka u dirin markaas mas-uuliyad weyn ay iska saarto ustaad maariya in ubadka loo dira afaafka hore ee guriga si ay uga mashquulaan hooyada maxaa ka dhalan kara sidaa wad ognahay annaga hooyooyinkeena soomaaliyeed ilmaha banaanka waxay ugu diraan in ay ka nastaan mashquulkooda ilmihii waxay ku qabaan dhib ama mashquul ama cunugan inuu wareerinayo markaas waxay sameynayaan cunugii leeyihiin ord banaanka aad soo dheel ama ciyaalka la soo dheel ama ord banaanka aad ama m- tusaale marti oo kalea guriga joogto ilmiyaa la diidaya in ay ku buuqaan ama ay si uun u dhibaan ama la dhibsado Een, marka waalidka wuxuu sameynayaa ama hooyada waxay sameynaysaa ilmihii banaanka u dareysaa si ay mashquulkooda ugu nasato meeshaas marka ay sheekada mareyso ah, maxaa rabaa inaan ka dhaho Een, taas inay khalad tahay oo khalad khalad khalad ay tahay maxaa yeelay cunugii in aad adig ka nasato asagana meel aadan ogeyn inuu ku nasan doono oo u dirto taas ayaaba koodiiba khalad ah oo waxa ku dhacaya ma ogid adig inaad nasataa rabtaa laakiin asaga banaankii u dirtay banaankina siina uma taalo ama meeluu ku boodboodaya ama ilmuhu la dheelaya waxay ku dhici doona ma ogid hore ma usii bixi doonaa ma ogid khatar maa ku dhici doonta ma ogid marka mala rabo in oo waalidkina guriga uu ku jiro si u nasto cunugina uu banaanka jiro bal taas cagsigeeda waxaa la rabaa nasiinada inaysan waalidka dareemin Een, mar walba waalidka mas-uuliyadaa saaran ama cunuga hala joogo ama ha ka maqnaado markuu la joogan hore waxaan usoo sheegnay in mas-uuliyadda ay saaran tahay markuu ka maqan yahayna mas-uuliyadda marka hore saaran mid kasii badan inay saaran tahay marka haddii waalidka uu ku fakiro in ilmihiisa uu mashquulka kaga nasto oo banaanka isaga diro waxaan dhihi karnaa waalidkaas wuxuu ka gaabiyey mas-uuliyaddii saarneed ayuu ka gaabiyey Een, haddii aan usoo noqdo waxyaabaha ama khatarada ka dhalan kara Een, waxyaabo badana ka dhalan karo oo khataro ah Een, ay kamid tahay cunuga banaanka markii loo diro wuxuu sameynayo kama warhaysid oo hooyada kama warhayso waxaa laga yaabaa inuu caradii uu ku galgasho dharkii iska wasaqeeyo asagii jir ahaan uu wasaqoobo Een, caradii xataa ilmaha qaar way cunaan caradii cunayaan wasaqdii cunayaan wax walba ay dhulka ka qaadaan ay afka gelinayaan halkaasna waxaa ka dhalanayo in ilmihii ay xanuunsadaan Een, caradii ama wasaqdii ama dabeysha markaas socotay aa, waxay ka galaysaa afki sanka indhaha oo kale cara ka galaysaa xanuuno ayuu kala kulmayaa marka waxyaabahaas oo kale ka dhalan karo cunuga marka banaanka loo diro waxyaabaha kale oo ka da- oo ka dhalan kara idan waxaa kamid ah cunuga Een, tusaale inuu xanuunsan yahay oo kale cunugii oo xanuunsan ama burkiitahaas ama hergab hayo aa banaanka loo diray Wuxuu- marka cudurkii ama xanuunkii hayaa kusii laba jibaarmaayo madax xanuun ayuu kasoo qaadayaa Een, dabeel ayaa kusoo dhaceysa uma adkeysan karaan ilmaha markay xanuunsan yihiin dabeesha sidaa wad ognahay Een, waxaa kaloo ka dhalan karo in ilmihii oo markaas u tagay oo banaanka joogay Een, in ay wax inta isku qabtaan ay isdagaalaan ama cunugii la dilo ama cunug ka weyn asaga uu soo dilo hooyadana markaas aysan ka warheynin oo cunugii banaanka uu jiro Een, waxaa kaloo iyadana ka dhalan karto in lasoo baro kale cunug ama akhlaaq xun oo soo barto oo kale sida caayada oo kale ilmo iscaynayo u arkaya ama dad xataa waaweyn oo iscaynayo banaanka jooga u arkaya wax isdagaalayo u arkaya Een, wax isxasdayo u arkaya ilmo yacni isxasdayo oo kale tusaale ahaan waxyaabo badan ayuu ilmi- cunugii soo arkayaa oo akhlaaq aan fiicnayn aan loo baahnayn ah ayagana waxaas ay kasoo baranaya hadhow waxaa kaloo iyadana ka dhalan karto haddii ay tahay cunug banaanka loo diray sidaa wad ognaa banaanka baabuur ayaa isticmaaleyso waxaa laga yaabaa khatar inay kasoo wajahdo baabuurta meesha ay banaanka mareyso oo kale in cunugii markaas uu meesha shil ku galo ama si uun yacni wax ugu dhacaan waxyaabaha kasoo gaaraya dariiqa ilmaha lagu fasaxa aada ayay u badan yihiin Een, waxaa kaloo kamid ah een, marmarka qaar waxay sameeyaan in ay deriskii oo kale dhibaan ee dar- deriskii guryahoodii tuuriyeeyaan dadka banaanka maraya ay tuuriyeeyaan Een, ama ay caayaan ilmaha hadna waa aragnaa maalmaha khamiista iyo jimcada oo kale xaafadaha markaad mareyso ilmo badana arkeysa oo mee banaanka ku dheelaya guryaha banaanki banaankooda ku dheelayaan ilmahaas marka marka isku imaadaan waxaa waaye waa isdagaalayaan waa qe- waa buuqayaan waa qeydhinayaan buuqaas xataa waxaa laga yaabaa deriskii ama qof waayeel oo deriska inuu dhibo Een, marmarka qaar ciyaare waxay ka dhiganaya inay guryaha tuuriyeeyaan iyagoo ordaya ay guri tuuriyeeyaan waa kasii ordayaan guri kale tuuriyeeyayaan waxaa laga yaabaa dad inay dakhraana laga yaabaa ama dad dhib usoo geystaan yacni ilmaha banaanka mar walba lagu fasaxayo aniga ka maari ahaan waxaan dhihi lahaa dhib mooye dheefarta lagama helo haddii ilmaha laga warqabo oo waalidka markaas uu gacanta ku haayo macquul laakiin marka waalidkina guriga iska joogo cunugiina oo banaanka jiro dhib aad aad u weyna ka dhalanayo waxyaabaha kale uu ka dhalanayo idan aadka u khatarta badan waxaa ka mid ah oo anagana beledkeen hadda lagu arko in ilmihii la xado oo kale cunugiyaa banaanka u dirtay waa la xadayaa si fududa lagaaga xadayaa ama asaga iskiis u baxaayo Een, wuu iska lugeynaya xaafadii ka dhumaya hadhow cunug ba- la baafinaya maqleysaa ama mid ku talagal ah si ku talagal ah ayaa loo xadayaa in afka laga qabto lala ordo ama in baawur lagu rito oo kale markaas kadib ay hooyadu soo baraarugto ay banaanka usoo baxdo canuga hadda uu inta taagnaa waxyar ka hor inta taagnaa iyo hadduu iga soo baxay iyo hadhow waalidiintu ku calaacalayaan mar walba ilmahan waxaa lagu xadi karaa hal daqiiqa gudaheeda lagu xadi karaa ama hal daqiiqa gudaheed ayaad weyn kartaa canugii marka taasoo midda ugu khatarsana isleeyahay waxyaabaha hadda dhaliyay in ilmaha la xado in ay tahay waalidkii ilmihii dayacay oo banaanyadii kusoo fasaxay intaas iyo ina kaleba oo khataro ah way kala kulmi karaan caruurta markii banaanka loo diro waa tahay in caruurta ay ambadaan ama lumaan qayb ma ka tahay hooyada oo aan u arag khatar ku wajahan in ay u diraan banaanka kore ee guriga haa waan dhihi karnaa waxay qayb ka tahay hooyada aan u fahamsanayn inay khatar tahay in cunuga banaanka loo diro mar walba khatartaasna hooyada waxay dareentaa markuu cunuga uu lumo laakiin waxaa laga yaabaa intuusan lumin inayn khatar u dareemin inay cunuga banaanka ay ku fasaxdo mar walbana xanuun markuu ku qabto ayaa waxaa la dhahaa darsi laga bartaa laakiin inta hore ma dareemeysid xanuunkaas marka saas si lamid ah waaye waalidka markuu ilmaha fasax ma dareemayo laakiin markii la dhao cunugaagiyaa dhumay xanuunkay uu dareemaya markaas xataa waalidka waxaa laga yaabaa in sida hore u dhaqmin oo si markaasiinta ilmihii kontarool u dhaqmo ilmaha sidooda ma ahin kuwo horta caqligood uu ku filan yahay keliya waxaa ku filan in la dhaho soo bax dhinacaan kuusoo gadaynaa ama dhinacaa kusoo siinaa soo baxa in la dhaho sidaas cunuga lagu wataa ku filan mar walbana ma ahin guriga cunuga markuu joogo iyo marku keliya in xooga oo layska saaro mas-uuliyad markuu banaanka jirano sidaan hor usoo sheegno mas-uuliyadda in laba jibaaraa eh waa tahay wakhtigan la joogo oo waalid weliba aysan u suurogeli karin in caruurta ay u helaan meel gaar u ah oo ay ku dheelaan haddana sidee ayay tahay in loo maareeyo ubadka oo ay uga baaqsadaan banaanada sidaa waad ognahay guryaheena uma dhisno ama uma sameysno meel yacni ama aan dhihi karno ilmihii way ku ciyaari karaan oo banaanka ayay kaga maarmayaan guryaha soomaaliyeed waa iska qolal iyo daash yar iyo ay u sameysan yihiin marka waxaa laga yaabaa ilmihii inay murtaax ku naqaneynin meel ilmihii ku filan ee ku ciyaaraan inaysan guriga ka helina laga yaabaa laakiin taas beddelkeeda waxaa lagu maareyn karaa ilmihii banaankana in la dhaho ama laga celiyana ma aha in lagu fasaxana kaligoodana ma aha laakiin taas bedelkeeda waxaa lagu maareyn karaa in waalidkii uu banaanka u raaca ilmaha ama hooyadii ama aabihii ama walaal ka weyn hadduu jiro in la dhaho ilmihii banaankii kusoo dheelaya adigana kor ka warqab meel u fariiso ama korka ilaali la dhaho ama ilmihii banaanka markii la geeyo kale in lasoo socodsiiyo oo jawigaas ay galayaan iska rabaan inay banaanka soo socdaan ilmo soo arkaan dad soo arkaan marmarka qaarkood waa la socodsiiyaa xaafadaha lagu soo wareejiyaa dukaan intaa wa rabti inaad kasoo gadato ama suuq ina aadid oo kale ilmihii gacantaa laga qabtaa waa la wadaa marba canug haddii dhib ay kugu tahay inaa wadawada xataa marba canug gacanta ka qabo intaasaa waxay la noqonaysaa wax weyn oo banaankii uu kaga maarmaaya laakiin haddii gurigii afar iyo labaatan sac fadhi la dhaho ilmihii banaankii way rabaan inay jawiga badashaan wax soo arkaan ilmo asaagoodii arkaan way raba aada u jecel yihiin ilmaha markay aada u yiryihin waa arkaysaa marmarka qaadaa meel aadas waa ku raacaa inay la ooynayaan ama waalidkood ay ku daba dhagayaan keliya waxay ka tahay bis wax uun soo arkayso oo ahlaasi ayay ka rabaan marka taas beddelkeeda waxaa loogu sameyn karaa in gacanta laga qabto labado ama qaraabado kaleento markii la aadaya gacmaha laga qabto oo qaraabada loo geeyo ilmihii dadkii lasoo booqanayay caruurta la joogtay lasoo ciyaaraan guryahooda kula soo ciyaaraan taas dhan waxyaabahaas ayaa loogu maarmi karaa aan isleeyahay laakiin markii loo soo noqdo gurye guriga inuu guriga ilmihii kaga maarmo banaanka saa hor usoo sheegna guryaha inta badan ilmaha kuma filna dhaana laakiin hooyada waxay ugu dhigi kartaa mid iyaga ku filan waxaa la rabaa inaad u sameyso qol u gaar ah ku ciyaara ama meel guri ka mid ah oo khaas u ah ee ku ciyaara inaad u sameysaa waalidka yacni hooyada in ay u sameysaa laga rabaa hadhow banaankii ay kaga maarmaayaan waxaad arkaysaa marmarka qaar guryo waaweyn oo mustakafi ku ah yacni ku filan imi inay ku ciyaaraan oo xaafada xaafadaha ku yaalo laakiin anaga bulshadeena ahayn bulsho u dhisan inay isku imaadaan oo haddii hadda maanta la dhaho guryaha ilmaha xaafada degan oo kale gurigan weyn ha imaadaan jimcadii ilmihii ha ku wada dheelaan si oo loogu maarmo banaankii iyo khatarihiisa in ilmihii banaankii u baxaan iyo gurigii ku ciyaaraan waa la sameyn karaa laakiin bulshadeena wacyi ahaan uma dhisno bulsho sidaas ah oo inta guri laiskugu imaado ilmihii hal meel ay ku wada ciyaaraan markay ciyaarta dhamaystaan guryahoodii kala aadaan uma sameysna marka sidaas darteeda waalidka laga rabaa inay u sameeyaan ilmihii meel guriga ka mid ah oo khaas u ah ay ku ciyaaraan ciyaar nooce rabta ahaatee ilmihii markaas ay ku wada ciyaari karaan iyadana hadii guriga markaas ilmaha oo dhib ay ku tahay ama cariiri ay ku tahayna waxaa loo sameyn karaa sidaan hore usoo sheegin in qaraabada xariirisoo kale loo wado oo qaraabadooda loo wado iyadana waxaa jirto in loo sameeyo in ilmihii markaas la geeyo xadiiqooyin ama meel ay kusoo ciyaaraan sida hadda beerta nabadda iyo beerta banaadir yacni ayaanta tiyadan dambe beerihii loo dalxiis tagayo loo nasasho tagayo loo ciyaar tagayo way soo badanayaan qaar khaas u ahaa jira ilmihii inay kusoo ciyaaraan oo agabkii ku ciyaari lahaayeen ay ka helayaan kuwaasoo kale in loo wada la geeyo meeshahaas kusoo nastaan iyadana waa loogu maarmi karaa in banaankii ama dariiqii canuga loo diro
aad ayay u mahadsantahay ustaad maariya cabdallah oo inoo marti ahayd waa inaga intaa barnaamijka inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lacayn ah waa hanaa maxamed oo idin leh isma dhaafno